wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka wadatashiga abuurka beeraha oo ay isugu yimaadeen danayaasha arrimaha beeraha sidaa iskaashato beeraleyda xubno ka socday hay-adaha caalamiga ah maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale qaar ka mid a ka qaybgalayaasha uu ku hadlaya afka maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirkan iyo muhiimadda uu u leeyahay farxad weynay noo tahay inaan ka qayb galno oo aan taladeena iyo discashonkeena aan ku darsano xaaladda guud aan marayno iyo hadday tahay data collection methodology-ga seed variety-ga xaaladaha waxsoo saarka abuurka runtii waxaan filayaa inay tahay wax tajbal ah ana la taaban karo lana lana lagu ogaan karo xaaladda meeshaan marayno iyo fursadaha aan haysano iyo challengeyada na hortaagan sidii aan uga tallaabi lahayn marka wuxuu u quseeyaa afar dalag oo saad brestation ku aragteen marka maxaa lahayeen abuurkooda lama dareemayo tayada abuurka haddaan yani fertilizerska iyo bestiriska lama dareemayo iyo waxtarkooda haddii aan la haysan abuur tayo leh marka abuur tayo leh waa waa maxaa lahayeen waxaan dhigi karnaa waa asaaska nolosha qofka beeraleyga tusaale haddii hal kilogram aad beeratid oo abuur ah oo saddex boqoloo gram ay kuusoo bixi weysa khasaare wuxuu kaaga bilowday abuurka marka abuurka muhiimad uu leeyahay nolosha uu leeyahy waa fahmi kartiin marka maama ku dheeraanayo keliya waxay tahay inaan idinku soo dhaweeyo islamarkaana idinku mahad celiyo marka shirkan dad badanaa joogo oo maxaa lahay abuurada ka shaqeeyo oo afrika markii laga hadlayo oo ilaa laba leeyar ah oo ugu horeyso maxaa lahay agra joogto tasaay oo sameysay ilaa iyo labaatan iyo afar kale wadan kale staadigan oo kale ka sameeyeen anaga laftirkan maxay noo tahay wadamada deriskeena aan ku dayanaynaya tusaale kenya oo kale tusaale fiican waayo waxaad arkayseen hadday wadan walba inta breeder oo ka shaqeyso anagana breederskeena waa dad dadkeenii hore way gabooween retire noqdeen haddan dad oo insha allah junior noo soo socdo oo haddii ilaahay aan rajaynayno sanadka soo socda inay maxaa lahayde meel hadda waxaa jirta macaal wasiir oo ay ku qoran tahay soomaaliya waqti xaadirkan dad breeder soo shaqeeya ma leh laakiin insha allah su-aashaas waan ka jawaabeynaa sanadka soo socda dhanka kale maxamed cabdi xayir maarey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan looga hadlayo arrimaha abuurka beeraha iyo waxa uu ka tarayo beeraleyda soomaaliyeed sidaa la sheegay seed ama abuurku de waa furaha waxbeerashada iyo beerta saameyn xoog leh ayuunu ku leeyahay waxa aada heleyso nooca siidhka aada isticmaashay ama nooca abuurka aad isticmaashay saameyn xoog leh buu ku leeyahay marka runtii aad iyo aad baan u ammaanayaa waxyaha wasaaradda heer federaal iyo heer maamul goboleed ee qaabilsan horumarinta siir systemka soomaaliya hawsha fiican ay soo qabteen oo runtii ay ku soo stadi ka soo sameeyeen iyo assessmenti ama qiimeyn ay ku soo sameeyeen iyo cilmi baaris afar abuur oo kala duwan oo afar dalag oo aada soomaaliya muhiim ugu ah annakana noogu jira toddobada dalag ee targetka noo ah oo runtii saddex ka midii weliba yihiin dee cuntada muhiimkaa iyo sisinta oo ah dalagga hadda ugu ugu suuqa fiican haysta marka wax la dhoofinayo marka afar dalag oo muhiima ayaa daraasadda laga soo sameeyey riboodka laga soo sameeyey aada iyo aad ayaanu ugu faraxsannahay in aynu baadhayno tayada siirka aan aan aan isticmaalno waxaan soo dhaweynayaa runtii dhowr iyo tobanka combany siir combanieska soomaaliya leedahay aan ogahay qaar badan oo kamidii inay xoog badan geliyaan sidii ay u horumarin lahaayeen nooca siiriska beeraleydeenu isticmaalayso
shirkan oo ay soo qaban qaabisay waaxda cilmi baarista ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa intuu socday looga arinsanayay sida loo heri karo abuurka beeraha oo tayo wanaagsan leh